dhammaantiin waa salaamantihiin waxaa meesha mar walba ka maqnaa anigu aan tabahay waxa weeye horta hore madal aad iyo aad u qurxoon dadkuna aan xaqiiqatan ay ka muuqato wanaag iyo farxad yaa ii muuqda siraad waxay ka tagtay inay xataa inkastoo ay tidhi haweenku horta waxbaa isku soo aadaada waa dhugsi ani israad walaalaan waxa weeye mahad gabdhaha iskale annaku haddaan reer boston nahay waa ogsoon yihiin haddii aanu aanu nafta u yaabno ayakaanu kula carara horta taa waa ku mahadsan tihiin madashaan waa qurxoon tahay si fiican baa looga soo qayb galay marka madal kasta oo dhalata halka un sabab baa jirta sababtii cabdulqaadir baa alla ka dhigay maanta wax kalena waa rabaa inaan idiin sheega maanta oo reer boston aan lagu aqoon jirin waxaa jira halka kan halka waxaa jira ururaa jira community waxaa jira waxaa jira ururka s d c ururka riyaaq ururka aston iyo ururada adugu goonidooda iskaga socdo magacaan lahaynoo hadda kuwa haweenkaa iskaga jiraan oo hadda magacooda aysan noo sheegin laakiin haween ahaan aan u haysanno marka ururadaasoo dhan maanta waa wada shaqaynayaan xaqiiqatan ayaduna farxad saa'ida oo hadda inta hadda meeshatan ku qoran ama ka hadashay dadkan dadkii horeyoo wakiishan maahe ayaku wax hadda wakiil baa laga yahay maanta anaa wakiilka wadaa kulligooda ilaan adeerbu cabduqaadirna wuxuu yidhi adeer buu yidhi markaa marka kulli waa ina adeer u wada noqdaa marka horta hore horta u horraysa intaasi waa waxa weye waa mahaddii iyo iyo habka looga soo qaybgala meesha cabdulqaadir waxaa aniga laygu doortay inaan isnaqaan ama aan aqaan laakiin aqoontayadu intay gaarsiisan tahay marka waa la isweydiin karaa moogta cabdulqaadir aniga isagoo aan arkin baan aqaanay runti waxaa jira reer ahaan baanu isu naqaanay kadibna waa isbarannayoo ama itaaliyaan wada tagnay ama meelo kaleaanu ka wada dhacnay laakiin dad aan isnaqaanay hadda aniga wiil yaroo waxaa jira aan awow u ahayo weli aana arag waa aqaan laakiin weli ma arag laakiin marka saasoo kale baa muxuu ahaa yani cabdulqaadir hortale aqoontiisa ilaa heerkaasay gaarsiisan tahay cabdulqaadir dadkii wax ku soo bartay buu ahaa soomaaliya iyo itaaliya itaaliya sidii hadda looga sheekeeyey horta sheeko uma baahnaan u malaynaya maxaa jira waxaa looga sheekeeyo si fiican looga sheekeeyey muxuu ahaa barnaamijkii meesha ayaa aada looga sheekeeyey marka waxaad moodaa in barnaamijka si wax yara oo maaragtay inaan ka saxo aan rabaa jira istaalkana waa dhisan yahay waa aragteen sida looga shaqeeyo dadka ka shaqeeyana waa aragteen laakiin haddaysan lahayn human resource haddaysan lahayn dad ka shaqeeya ama takhaatiir ah ama kaalkaaliyaal caafimaad ah ama soomaaliya oo dhan sideedana maanta sidii dagaaladii sokeeyo ay u dhaceen wax kasta waa ka baaba'een everything marka yaa ka shaqaynaya haddii isbitaal intuu dhismo oo daarihiis daara laga dhiso oo laga dhiso alaabtii qalabkii ugu casriyaysnaa la keeno haddii intaa loo sameeyo laakiin dadkii ka shaqayn lahaa takhaatiirtii iyo kaalkaaliyaashii iyo waxay ka shaqayn lahaa aysan jirin hortar muxuu tarayaa qalabkaas iyo daarahaas la dhiso idinkaan weydiinaya maxay tarayaan waxay tarayaan lamaad marka halka kan waa uga jeedeen institute baa la yidhi institutekaas wuxuu diyaarinayaa human resource hadda lama ma laha hadda ninkii hadda ama arkaa muxuu ahaa barnaamijka mataqaanaa arkay wuxuu u malaynayaa waxa wax loo doonayaa inay istitaalka yihiin istitaalka wax waa loo doonayaa laakiin waxay u shaqayn lahay baa loo doonayaa maarka marka waxaa weeye dadka intii heli kartana inay isbitaalkaas ama instituutada la dhisaayo inay ama macallimiin ka noqdaan oo dadka la diyaarinaya ama ayaku ruuxooda contribution ay u geystaan isbitaalka ruuxiisa jira oo dadku ka wada cararhayo hadday heli karaan wakhti u heli karaan isbitaallada hadda ka dhismahaya iyo iskoolaadka dhismahaya oo ah inay ayaku ruuxoodu ay barnaamij inta loo suubiyo hadday ka qaybgeli karaan habkay uga qaybgeli lahaayeen in haddeer ay ka fakaraan oo weliba gabdhuhu kasii fakaraan baan jeclaan lahaa ilaa siraa hadda waa tii ka sheegaysa takhtaradu wey ida ruuxeeda waa loo baahan yahay marka cabdulqaadir waa takhtar aniga waxaan u malaynaya haddii laga joogo adigu afartan iyo sanaad ku dhawaado ama ka baqdo yaan waxaan ugu tegay magaalo itaaliya aniga xaskayga wada soconna caafimaad dartiisaan ugu tagnay ilaa maalintaas ilaa hadda inuu isbitaalaad ama itaaliya ama dibadaha ku dhex jiro waxaa weeye maaha takhtarnimadu keliya inay qofka uu takhtar yahay wuxuu u baahan yahay xataa waayo aragnimo experiencega waxa la yidhaha experience waxa weeye maalin walba kiisas iyo xaalad gooni ah baa kula soo gudboonaanaysa haddiisan qofku uusan qof kale ama xaaladdii uusan la soo gudboonaanna hadhow siduu u qaabila ma yaqaano marka waxaa intaas oo kiis oo intaasoo sano socotay oo intaasoo isbitaal ka shaqeeyey hadda ninka ay soo martay anigu waxaan qabaa dadkii waxaan ahay waa anigu wax ku bartay dowladda soomaaliya lacagtii boorsastuuyo scholarshipkii dadka wax ku bartay baan ahay laakiin waxaan taray lama arka dadka soomaaliya marka hadalkiina soo gaabay baa la leeyahay cabdulqaadir waxaan leeyahay adigoo ku mahadsan ama garashadaadii inaad soomaaliya aad ku noqotid ama hadda howlaha aad damacsan tahay yaan waxaan muxuu ahaa kugu soo dhawaynayaa microfonkan dadkaas aad u jeedidoo wada wejigoodu wada faraxsanya uu ku faraxsan yahay inay maanta adiga ku arkeen ayna hawshaadii iyo waxqabadkaagiina ay ogaadeen inay bal adigana si toosa kuu maqlaan oo wixii ayaka ruuxooda aad ka rajaynaysidaan u sheegtaan kugu soo dhawaynayaa asalaamu calaykum